shirkadhana madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada doolow waxaana shirkaasi soo qabanqaabiyey wasiirka amniga maamul goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan janan iyadoo shirka ay ka qaybgalayaan xubno ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo maalmo ka hor ka soo carooday shirka magaalada kismaayo iyo gogasha maamul goboleedyada uu isugu yeeray madaxweyne axmed madoobe cabdirashiid xasan janan wasiirka amniga ee maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid markaasi aan wanaagsaneyn islamarkaana aan ku habboonayn in xilligan lagu qabto kismaayo